maamul goboleedka puntland ayaa maanta ganaax lacageed oo ku dhowaad toddoba boqol oo kun oo doolara ku rida kow iyo siddeetan qof oo kalluumaysata reer iiraana iyo shan doonyood oo ay wateen oo bishii hore saddex iyo labaatankeedii lagu qabtay xeebaha soomaaliya iyagoo si sharci darro ah u kulluumaysanaya maxkamaddu waxay kaloo xukunno ganaaxa ku rida laba iyo toban nin oo soomaali ah oo iskaashi la sameeya kalluumaysatada reer iiraan wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan goordhoweed nooga soo dirtay magaalada boosaaso markii ay bilaabatay dhegaysiga maxkamadda raggan soomaalida iyo iiraaniyiinta ah ayaa xerilaalyaha maxkamadda derajada koowaad ee gobolka bari bashiir ismaaciil axmed waxa uu ku eedeeyey in kow iyo siddeetanka iiraaniyiinta ahi ay yihiin kuwo si sharci darro ah badaha puntland uga kalluumaysanayay islamarkaasna ay maxkamaddu ku ganaaxdo shanta naaquude ugu horeyn midkiiba toban kun oo doolar halka baxridana uu ka codsaday in lagu ganaaxo midkiiba shan kun oo doolar waxaa kaloo xeerilaaliyuhu maxkamadda ka codsaday inay go'aan ka gaarto toban iyo labada nin ee soomaalida ah ee iyagu ilaalada ka ahaa doonyahan sida uu qabo qodobka boqol sagaaltoban xeerka habka aqaabta waxaanu gebagabaysanaynaa garmaqalkii soo socday dhowrka jilsadood oo lagu eedeynayay shanta naaquud ee maxkamadda hortaagan iyo baxrida iyo raggaa soomaalida iyo shanta addoonyood iyo hubka maxkamadda horyaal waxaanu ka codsanaynaa maxkamaddu annagoo gebagabadeeda dhammaystiranayna inay ku xukunto shanta doonyood in loo xukumo dowladda puntland inay la wareegto iyo dhammaan agabka iyo hubka saaran waxaanu kaloo ka codsanaynaa maxkamadda shanta naaquude inay ku xukunto midkiiba toban kun oo doolar oo ganaaxa oo hadduu bixin waaya xabsi loogu bedelo baxrida inay ku xukunto ninkiiba shan kun oo doolar oo ganaaxa dhallinyarada labiyo tobanka nin oo soomaalida ah oo saariya doonyahana qodobka boqol iyo siddeetan iyo sagaal xeerka ciqaab soomaaliyeed waxay ciqaab ka mutaysaan maxkamaddu inay ku xukunto maxkamaddu waa maasanta cabdixakiin cali maxamed oo ah naaquudaha doonta alxakiim kana mid ah shantan doonyood islamarkaasna u hadlayey siddeetanka kale ee iiraaniyiinta ah ayaa maxkamadda ka codsaday in laga daayo lacagta tirada badan ee doolarka maraykanka ah ee xeerilaalyuhu maxkamadda ka codsaday in lagu ganaaxo maadaama ay qaali ku tahay marka loo eego lacagta dalkooda aysanna heli karin lekin hum log sab gariib aadmi ये बोलते हैं पाँच हजार डॉलर पाँच हजार डॉलर इसका अभी इसका घर वाला मालूम हो जाए पाँच हजार डॉलर इसका जुर्माना है waxaa kaloo maxkamadda horteeda lagu dhaariyey naaquudayaasha shanta dooyood kadib markii maxkamadda ay yimaadeen ehelada laba nin oo dhintay oo la sheegay in doonyo iiraaniyiinah ay jireen iyaga iyo sixiimadoodii waxaana maxkamaddu go'aamisay in sharciga islaamka lagu kala baxo maadaama caddayn buuxda aysan u hayn in raggani ay yihiin kuwii falkaa geystay sidaasna lagu kala baxo aadan jiirin oo sixiimadaa burburin labadii ninna aanad meeshaa ku dilin ma kugu wallaahiba walla billah tilla kadoo aadmi naymaara dhegaysiga maxkamadda kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda derajada koowaad ee gobolka bari sheikh aadan axmed maxamed waxa uu ku dhawaaqay xukun ganaax lacageed ah oo kala gedisan laguna riday naaquudayaasha baxrida iiraaniyiinta ah soomaalida ilaalada ah iyo doonyahaba waxaana xukunku u dhacay sida tan doonyihii dowladda eeraan oo ciidamada badda puntland ay ka soo qabteen xeebaha puntland iyagoo ka kalluumaysanaya si sharci darro ah halkii doonni shanta doonyood oo gacanta lagu hayo midiiba maxkamaddu waxay ku xukuntay ganaax dhan boqol kun oo doolar oo ay ku bixinayaan shan iyo afartan casho gudahood haddii ay ku bixin waayaanna ay la wareegayso dowladda puntland naaquudayaasha doonyahaas waday maxkamaddu sidoo kale waxay ku ganaaxaday ganaax dhan midkiiba shan kun oo doolar inuu ku bixiyo muddadaas hadduu ku bixin waayana loogu beddeli doono xabsi u dhigma baxrida doonyaha saaran sidoo kale maxkamaddu iyagana waxay ku xukuntay ganaax dhan midkiiba laba kun oo doolar oo ay ku bixinayaan muddadaas haddii lagu bixin waayo ama ninkii ku bixin waayana loogu bedeli doono xabsi sidaas ayaa iyagana xukunkii ugu dhacay labaiyo tobanka nin ee soomaaliga ah iyagana sidoo kaleeto waxaa lagu xukumay oo maxkamaddu ku xukuntay ninkiiba kun doolar oo ganaaxa haddii uu bixin waayana isagana sidoo kaleeto waxaa loogu bedeli doonaa xabsi baa loogu bedeli doonaa waa markii ugu horraysay ee maxkamad ku taal puntland ay ganaax lacageed oo ku dhow hal milyan oo doolar ay ku xukunto tiro badan oo kalluumaysato reer iiraana iyo gaadiidkii ay wateen iyadoo ay jiraan doonyo iyo maraakiib jiriif ah oo laga leeyahay waddamo qalaad oo si sharci darro ah uga kalluumaysta badaha puntland islamarkaasna tacaddi u geysta kalluumaysatada puntland waxaana maalintii shanaad aan shaqo tegin gaadiid kalluumaysato ah oo ay leeyihiin kalluumaysatada tuulada tooxin ee deegaanka caluula kadib markii doonyo laga leeyahay dalka iiraan ay rasaas badda kaga soo saareen sida uu v o eeda maanta u xaqiijiyey cumar maxamuud axmed oo ka mid ah kalluumaysatadaas faadime yaasin jaamac v o e boosaaso